wasiirka wasaaradda waxbarashada idahiya tacliinta sare xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay inay xoojinayaan tacliinta sare ee dalka cabdulaahi maxamuud amiin qorshe ayaa warkaasi sii dhammaystiraya wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda dalka ayaa wadda qorshe dib u habeen loogu sameynayo waxbarashada dalka laguna tayeynayo waxbarashada iyo manaahijta lagu dhigo jaamacadaha ku yaala dalka islamarkaana aqoonsiyo lagu siinayo jaamacadaha dalka ku yaala wasiirka waxbarashada idahaya tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in arrintan ay tahay mid la doonayo in kor loogu qaado hanaanka waxbarista iyo tayeynta tacliinta sare ee dalka sanadka cusub markii la gaarana ay howshaasi soo dhammaanayso
sanadkan intuusan dhammaan haddii eebbe idmo waxaad suuragal noqonayso in jaamacadaha soomaaliyeed xukuumadda iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyagoo iskaashanayo in aan kusoo rogno jaamacad walba inay aqoonsi yeelato oo accreditations waxaan loo yaqaano jaamacaddii ay yeelato sidoo kale barnaamijyada ay dhigaan waxaa xukuumadda iyo wasaaraddaba ka go-an in sidoo kale waxa ay dhigaan iyagana accreditations loo sameeyo sababta saa loo yeelaayo wax kale maaha waa in tayada waxbarashada tacliinta sare ee ku jirta gacanta ka baxsan jaamacadda ummadda inaan hubinno in siyaasadda waddanka iyo dhaqaalaha waddanka bulshada ay ka turjumayaan
tacliinta sare ayaa sanadkan ku guuleystay inay soo dhammaystirto dib u habeynta iyo toosinta manhajka waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo dhexe ee dalka marka la gaaro sanad dugsiyeedkan iskuullada ku yaala dalkan ay bilaabayaan dhaqangelinta manhajka waxbarashada dalka